Alaabaha hidaha iyo dhaqanka sida filqaaha, haamaha iyo dhiilaha caanaha lagu qaato ayay haweenkan ku farsameeyaan kaamka Webi Shabeelle oo ku yaala magaalada Beledweyne iyagoo ujeedkeedu tahay soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo weliba inay ka helaan nolol maalmeedka qoysaskooda. Qalabka hidaha iyo dhaqanka ay sameeyaan haweenkan ayaa waxaa ka iibsada bulshada magaalada Beledweyne iyo dadka u dhow kaamka. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beelo uga warramay qaabka ay u sameeyaan alaabaha hidaha iyo dhaqanka iyo sida ay nolosha reerkooda ugu maareeyaan.
Dirmaha, dood abeeso waan sameeyaa, yaa ii sheegay shanlo waan sameeyaa, ee mid la kudo waan sameeyaa, yaa ii sheegay dambiilna waan sameeyaa, in haaqimanka waan sameeyaa, babasyaha waan sameeyaa. Waxaan samaynin ma leh, laakiin dirinta, dood abeesada, babaska, haaqimanka waan intaan ka hor intaan sameeyey faryaxankaas aan sameeyey
waxyaalaha aad ku samaynaysa xagee ka keentaa hindii dhaqankaaga waxaan ku ka ka keennaa howl wadaagaan kasoo gadanaa duuduub yar yar eh halka duub waxaan kasoo bixinaa labaatan iyo shan sinti labaatan iyo shan sinti riinjiga waxaan kusoo gadnaa ta- eh, hal nus doolar intaasaan isku waxaysanaa ku samaysanaa annaga Een, bulshada ka waran ma fahansiin hindii dhaqanka oo midin ka iibsadaan wallaahi dadna waa naga iibsadaa dadna sidii u haahayna waa iskaga seeseexanaa waxaan sameeyaa dirinta kaadidibide shallade dul abeeske dambiilaha saabooyinka wax walbaan sameeyaa sallig wareege wax walbaan sameeyaa Een, sidee u samaysaa hindii dhaqankan haddii dhaqanka waxaan u sameeyaa kaadidibi dul abees ee, shallada ee, garab geliska wax la yidhaaho si walbaan u sameeyaa ilaa dambiisha aan sameeyaa Een, xagee ku samaysaa
waxaan ku sameeyaa kaamka dhexdiisaan ku sameeyaa
Een, yaa kaa iibsado maadaama aad kaamka ku dhex samaysid hindii dhaqanka
dadka kaamka degan iyo dariska meela ee kaamka agtiisa deganaa naga iibsadaa waxaasaan caruurta ku korsanaa waxaan aga maarayaa waxaasaan falgisanaa asaan aan- aan ku biilaan ka maarayaa Een, maxaa ku dooratay maamo shaqada inay qabatay maadaama aad sheegtay shaqada inay tahay shaqo dhib badan waxaan ku doortee meeshaaba beelkii asiga galay ilmahan ku korsanayaa ilmahan ku korsanay saasaa shaqadan dhibka badan aan ugu dhex jiraa waa u baahannahay inaan far baranno oon magac oon dumaystirka oon fartanana la baro farshaxankana la baro waa u baahannahay maamo nolosha reerkaaga ma ka maaraysaa kama maarayn karo kama maarayn karo meel oon waqti oon haddii lagaa qaabilo qaadato mogi lagama maarayn karo saa mar kastana lama rabo mar kastana maba dhamay kara geli moogta geli haddana wala ducadii warwaan aduu marin leeyahay marka geli maradaa la dhahaa dhunaa lagu duuduubaa waa la dedaynaa waa la saarsaara ogdo marka markii ugu bato konton dollar waaye mana bas dhamay karto iyo konton dollar oo labaad bil samaysan ma lagu ma lagu laadan karaa saas oo maanta marka wax kuu soo noqdo cidmaan raac ugu kaansimo wax kale ma galo haweenka soomaaliyeed ayaa kaalin ka qaatay soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka kadib markii ay meesha ka baxeen warshadihii sameyn jiray hidaha iyo dhaqanka dalka